wuxuuna yidhi maxaynu boqortooyadii ilaah la masaysiinnaa oo masaalkee baynu u ekaysiinnaa wuxuu yahay sida iniin qardal oo kale tan goortii dhulka lagu beero waa ka wada yar tahay iniinaha dhulka ku jira oo dhan laakiin goortii la beero way baxdaa oo ka weynaataa dhalatada oo dhan oo ay laamo waaweyn bixisaa si ay shimbiraha cerku hooskeeda ugu degaan masaallo badan oo tan oo kale ah ayuu hadalka kula hadlay intii ay maqli karayeen laakiin masaalla'aan kulama uu hadlin oo markay keligood ahaayeen ayuu wax walba xertiisii u fasiray ciise duufaankii dejiyey maalintii qudheedii goortii maqribkii la gaaray wuxuu iyaga ku yidhi dhanka kale aan u gudubno goortay dadkii badnaa direen isagay wadeen intuu doonnidii ku jiray oo doonye yar yar oo kalena way la jireen waxaa kacay duufaan weyn oo dabayl ah hirarkiina doonniday ku dhaceen ilaa ay doonnidii buuxsamaysay isaguna wuxuu joogay xaggii dambe ee doonnida isagoo barkin ku hurda markaasay toosiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow miyaanay waxba kula ahayn inaynu lunno kolkaasuu kacay oo dabayshii canaantay oo badduu ku yidhi aamus oo xasil markaasaa dabayshii degtay oo xawaal weyn baa dhacday goortaasuu wuxuu iyaga ku yidhi maxaad sidaa ugu baqaysaan sidee baydnaan weli rumaysad u lahayn aad bay u baqeen oo waxay isku yidhaahdeen haddaba yuu yahay kan xataa dabaysha iyo badduba yeelaan markii ciise haddana dhanka kale doonnida ugu gudbay ayaa dad fara badan u soo ururay isaguna badda agteeda ayuu joogay waxaa u yimi taliyayaasha sinagoga midkood ee yayros la odhan jiray oo markuu arkay cagihiisa ayuu isku riday oo aad buu u baryey oo ku yidhi gabadhaydii yarayd waa sakaraad waan ku baryayaa kaalay oo gacmahaaga saar inay bogsato oo noolaato markaasaa ciise raacay dad fara badanna waa la socday wayna cidhiidhiyeen waxaa jirtay naag laba iyo toban sannadood dhiigbixid qabtay silic badanna ayay dhakhtarro badan ka heshay oo wixii ay lahayd oo dhanna ayay ku bixisay mana roonaanin laakiinse way ka sii dartay markay ciise warkiisa maqashay ayay dadkii soo dhex martay oo dhabarkiisa timid markaasay maradiisa taabatay waayo waxay tidhi haddaan dharkiisa iska taabto un waan bogsanayaa kolkiiba bixiddii dhiiggeeda ayaa joogsatay oo waxay jidhkeedii ka garatay inay cudurkii ka bogsatay ciise kolkiiba wuxuu iska gartay in xoog ka baxay isagii oo intuu cidhiidhiga ku soo jeestay ayuu yidhi yaa dharkayga taabtay xertiisii ayaa ku tidhi adigu waad aragtaa dadka badan oo ku cidhiidhinaya ma waxaadna leedahay yaa i taabtay kolkaasuu hareerihiisii ka fiiriyey inuu arko tan waxaan samaysay naagtiise waa baqday oo gariirtay iyadoo garanaysa wixii loogu sameeyey markaasay timid oo hortiisa ku dhacday oo runtii oo dhan u sheegtay kolkaasuu wuxuu iyada ku yidhi gabadhay rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey nabad ku tag cudurkaagiina ka bogso goortuu weli hadlayey waxaa gurigii taliyaha sinagoga ka yimid kuwii yidhi gabadhaadii waa dhimatay maxaad macallinka u sii dhibaysaa mar alla markuu ciise maqlay hadalka lagu hadlay wuxuu taliyaha sinagoga ku yidhi ha baqin ee iska rumayso ninnana uma oggolaanin inuu raaco butros iyo yacquub iyo yoxanaa oo ahaa yacquub walaalkiis ma ahe kolkaasuu yimid gurigii taliyaha sunagoga oo wuxuu arkay buuqa iyo kuwo ooyaya oo aad u barooranaya goortuu galay wuxuu ku yidhi maxaad sidaas ugu buuqaysaan oo u ooyaysaan gabadhu ma dhiman waase huraddaa iyaguse aad bay ugu qosleen laakiin goortuu kulligood dibadda u saaray wuxuu waday gabadhii aabbaheed iyo hooyadeed iyo kuwii isaga la jiray wuxuuna galay meeshii gabadhu jiiftay kolkaasoo gabadhii gacanteeda qabtay oo ku yidhi talita qumi taasoo micnaheedu yahay gabadhay waxaan ku leeyahay kac kolkiiba gabadhii waa kacday oo socotay waxay jirtay laba iyo toban sannadood dadkuna aad bay ula wada yaabeen aad buu ugu adkeeyey inaan ninna ogaan wuxuuna u sheegay in cunto la siiyo iyada ciise intuu meeshaas ka tegayey waxaa daba socday laba nin oo indhalla iyagoo qaylinaya oo leh ina daa'uudow noo naxariiso goortuu guriga galay ayay nimankii indhaha la'aa u yimaadeen markaasaa ciise wuxuu ku yidhi ma rumaysan tihiin inaan waxaan yeeli karo waxay ku yidhaahdeen haa sayidow markaasuu indhahooda taabtay isagoo leh sida rumaysadkiinnu yahay ha idiin noqoto markaasaa indhahoodii furmeen ciise aad buu u amray oo ku yidhi iska jira ninna yaannu ogaan laakiin iyagu way baxeen oo warkiisa ku fidiyeen dhulkaas oo dhan nin carabla oo jinni qaba kolkay baxeen bal eeg waxaa loo keenay nin carabla oo jinni qaba oo goortii jinnigii la saaray ninkii carabka la'aa waa hadlay dadkii badnaana way yaabeen oo waxay yidhaahdeen sidaas oo kale israa'iil weligeed laguma arag laakiin farrisiintii waxay yidhaahdeen wuxuu jinniyada ku eryaa madaxa jinniyada